iyada oo ay ina soo aadan tahay maalinta weyn ee ciidulfitri ayaa waxaa culamo-udiinka gobolka galgaduud qaar ka mid a ay faahfaahin ka bixiyeen sida loo bixinayo sakaatulfitriga iyo sidoo kale ujeedooyinka loo jideeyey sheekh cali nuur cilmi oo ka mid a culamo-udiinka magaalada ruusmareeb ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixinaya sida loo bixinayo sakaatulfitriga abu saciid alkhudri radia allaahu tacaala canhu wa ardaah oo xadiidkiisu xadiidu saxiixayna uu yahay mukharajun fi saxiixayn wuxuu yidhi kunnaa nukhrij id kaana fiina rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama waxaan bixi jirnay oo aan ka bixi jirnay can kulli sagiirin wa kabiirin xurin ow mamluukin qof kasta oo ama da' weyn oo qaangaar ah ama saqiir ah ama xor ah ama addoon ah dhammaantood waxaan sakaatulfitriga ka bixi jirnay buu yidhi id kaana fiina rasuulu llahi sala allah alih wasalam nabigu markuuna dhex joogay saacan min dacaam aw saacan min aqid aw saacan min shaciir aw saacan min tamrin aw saacan min zabiib buu yidhi waa riwaayada ugu dheer riwaayatu abi saciid alkhudri riwaayada ugu dheer weeye waxay tilmaamaysaa saxaabigaasi inuu yidhi shan nooc ayaan bixi jirnay oon sakaatulfitriga u bixi jirnay nooca koobaad saacan min dacaam dacaamkaas waxaa lagu fasiraa inkastoo tafsiir kalena leeyahay nooca la yidhaahdo qamadida ama burka ama qamxiga alxinda walqamxu walburu saddexdaas carabta waa isku mid macalin cumar macalin maxamuud oo ka mid a culamo-udiinka sida weyn looga garanayo magaalada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa waxa uu sharxayaa ujeedooyinka loo jideeyey bixinta sakaatulfitriga
xikmada koowaad waa duhratun lisaa'im min allaqwi waalrafath waa naska xadiidka nabiga sal allahu calayh wasalam qofka saa'imkaa ee soomay yay duhro u tahay waxay ka dahiraysaa laqwigii iyo rafaskii waxyaalihii qaladaadka ahay ee manhiyaadka ahay ee soomka ka dhexdhacay ayay ka dahiraysaa waxay kab u tahay qaladaadkii kaa dhacay ayaa lagu kabayaa waxay joogtaa booska sujuudu sahwiga salaadda mar aan tukanayna markii aan tukanno haddii a qalad dhaco maxaa la sameeyaa gadaal looga kabaa laba sujuudo suhan iyo fadhi udhexeeya sujuudu sahwi booskaasay joogtaa sakaatulfidrigu oo qofka qaladaadkii ka dhaca ayay kabaysaa waa xikmadda koowaad xikmadda labaad ee sakaatulfidri loo jideeyey waa ducmatun lilmasaakiin waa isla naska xadiidka nabiga sal allahu calayhi wasalam masaakiinta ayay ducmiya cunto u tahay maalintaa ciidda in masaakiinta laga deeqo su-aashii ay dadka u gacmo horsa lahaayeen ayaa la doonayaa xikmada saddexaad waxay tahay waa shukran lilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa looga mahad celinayaa nicamtii faraha badneed ee ilaahayna waafajiya bisha ramadaan sakaatulfitriga ayaa ah raashin la bixiyo salaada ciidda ka hor waxaana bixinta la bixiyo sakaatulfitriga salaada ciidda kadib ayay culammadu ku sheegeen in ay noqonayso sadaqo ka mid a sadaqooyinka la bixiyo